agaasimaha waaxda caafimaadka bulshada ee wasaaradda caafimaadka jubbaland abshir yuusuf ayaa ka warbixiyey kulan ay mas-uuliyiinta wasaaradda la qaadatay wakiilka cusub ee hay-adda i c r c ee deegaanada jubbaland kaasoo booqday xarunta wasaaradda caafimaadka jubbaland ee magaalada kismaayo agaasimaha waaxda caafimaadka ayaa ka warbixiyey xaaladaha caafimaad ee ka jiro deegaanada hoos taga magaalada kismaayo isagoona tilmaamay inay jiraan xanuunka jadeecada kaasoo haleelay caruur badan wuxuu daarnaa isbarasho iyo soo dhoweyn wakiilka cusub iyo sidoo kale inaan la wadaagno xaaladda caafimaad ee deegaanada jubbaland oo runtii muddooyinkan dambe xaalado culus wajahayay gaar ahaan inta badan waxaa yaraaday sidaan ognahay deeqihii caalamka ka imaanayay ee si guud arrimaha bani-aadamnimadii iyo gargaarka oo caafimaadka ugu horreeyey waxaan la wadaagnay in xarumo badan ay naga gelayaan gaab ama sidoo kale taageero la-aan xarumo inay qaarkood xirmeen kuwana cabsi looga qabay inay xirmaan sidii marka aan uga faa'iideysan lahayn resourciga iyo iyo taageerada ayna siin karaan i c r c sidoo kale waxaan la wadaagnay oo aan ka wada hadalnay xaaladaha cudurada faafa ee deegaanada jubbaland ka dilaacay gaar ahaan xanuunka jadeecada oo waayihii u dambaa sanadkii ugu dambeeyeyba in badan ka taagnaa magaalada kismaayo iyo deegaanada ku xeeran waxaan la wadaagna in dad badan oo xanuunkaas ilmo iyo dad waaweynba isugu jira ay maanta ay jiifaan qeybta lagu taageero ama lagu daaweeyo xanuunka jadeecada ee isbitaalka guud ee magaalada kismaayo in wasaaraddu ay dadaal badan ay hayso sidii tallaal loo gaarsiin lahaa dadka inta badan deegaanada ay ka imaanayaan dadkaas inkastoo aan ognahay in kiisaska ugu badan ay ka imaanayaan deegaanada galbeedka iyo koonfurta magaalada kismaayo marka dadkaas in lala tacaalo ciddii soo gaari karta deegaanada la gaari karana in tallaalkii la gaarsiiyo sidoo kalena in taageero fiican iyo daaweyn loogu siiyo xarunta lagu xanaaneeyo ama lagu daaweeyey jadeecada ee isbitaalka runtii inta badan waxaan isla garanay in taageero yarida caalamka ka imaanaysa inay saameysay adeeg bixinta caafimaad laakiin waxay noo ballan qaadan inay raadin doonaan inay u qareemi doonaan deegaanada jubbaland iyo dhibaatooyinka jira inay gacan naga siin doonaan waxaana isla garanay in si guud looga wada shaqeeya arrimahaas aad iyo aadna ugu mahad celina a c r c waxay inta badan taageertaa isbitaalka guud ee magaalada kismaayo oo ay qeybo badan oo ka mid ah ay gacanta ku hayso muddo dheerna ay naga taageeraysay waa uga mahad celinaynaa sidoo kale ayagoo soo marsiinaya hay-ado kale inji-ooyaan waxay taageeraan xarumo caafimaad oo ku yaalla guud ahaan jubbaland gaar ahaan gedo iyo sidoo kale iyo gobolka jubbada hooseba maamulkii ugu horreysay ee wasaaradda caafimaadka maamulkaasi ay ka warbixiso xaaladaha caafimaadda ee ka jira deegaanada maamulkaasi